deegaanka awdingle oo uuse hoos koyow magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba ayaa weliba ku muuqda isbedel horumarineed kaas oo laga dhisay dhismooyin shal duwan ee hasaarasa bilicda deegaanka dhismooyinka shal duwan ee yasuubiyan dadka deegaanka awdingle iyo shalay dukaamo maqaayada xafiisyo iyo goobo shal duwan ooyo ka shaqaysadayaan dadka ganacsiyada yaryarka leh walibana dhismooyinkaasayteeyana haanoo dadka deegaanka si ishilgaangeen dhisadeen maadaama deegaanka awdingluu sanghayna degma haddana weliba ka noola bulsho fara badan oo helayaan adeegyada maamulka iyo kaabyaalka nolola aasaasigan ee bulshada aan ka horeen odayaalka dhaqanka iyo dhalinyarada deegaanka awdingle ee gobolka baay yaa way ku hadleen horumarada sharduwan ee uuse ka tillaabsaday deegaanka horumar weyn oo badan badan yaa deernimayu aha mundiliha ka bilaawna baraakiha ka hijiine saraa ka hijiine tama nagaanona iyo in oo degmada degmo ilaahay ka dhiko onus ningnagedhi eed yaa ilaahayn ka maasanyi awdeenle haddii una ka dhalanay waanan dhalanay keeka saato adayga keensheegayo madab buushahay baraakahay geekana shiid inele ka dhisay nidaamkii gurxadiis adiib aragahayd ilaahiya mahadle hoolagaanu ka dhisadahayn horna ma an helnay ini una dhisana ilaahiy anka mahadsan hatana may fadaana weliba wali dhamman ini dayacatirkaas una kuwadna aadan idiin salaamayaa salaan kadib sida quruxda badan aad noo soo booqateen aadan ugu faraxsana waa wax oo dhiirigelin na siinayso wallahi horta deegaanka markaan imaanayay iyo marka wakhtigan hadda aan joogno farqi aad u weyn aa u dhexeeyo ley dhanka dhismaha dhanka maxaa layihahda waxbarashada dhanka caafimaadka iyo isku socodkaba magaalooyinka kale aan isu soconayno maxaa layihahda aad iyo aad isbeddel weynaa ka muuqdo marka alxamdulilah ilahan ugu mahad celinaynaa bulshada isxilqaantay oo oo ku dhiiratay inay iyada iskeeda wax u qabsato marka waxaan ku bogaadinayaa inay mar walba bilicda magaalada ay ka qayb qaataan niyow horta horumarka deegaanka kolley una dhanoo wada aragahayna alxamdulillah owal badan kala socda oo wali ka mid ahan deegaankii waa bahkajeeda bafaande waligeeka haka kor iyo wali kala maasha allah la socda waligu saatoon marka suubi wali ka mid isbedel badan oo dhinaca oo dhismah ya maasha allah kolley aday baa tasa aragahayta deegaanka dhan wali nisbedelay deegaan qurxoon oo wada sarka dhisan inkastoo hordhaan haada jarna sare waxyaabahaas maasha allah tigeeka wali wahaan deegaan oo maasha allah bilicdiis isbedelay oo dhismayaal qurux badan laka dhisi oo dhinagaas dhinaga kale ada dhinaga walbarashada dhinaga caafimaadka dhina badan yaa wali suubiyayahan horumar badan dhanka kale gudoomiyaha deegaanka awdingle ee gobolka baay ibraahim maxamed nuur kalaaya faahfaahin gubi guud ahaan baase iyo amniga deegaanka ilaahya ka mahadsan abniigeeka waliba erkorne maylaraays ko-id lanka faadna kor ama weliba wali erkorna iska hadlaan iyo waa erakorna laakiin xaqiiqdii wali erakorna dhafada gudoomiyaha isfaali misfaani bal ero horumar ama geeka maylarays nabadgelyo laka faana kor iyo deegaanka unka jarta wali inka mahadnagaana kow maylarays mahad dhamaantiya ilaahay aan sugnaatay ثانيا ciidamada amniga iyo maamulka iyo mana deegaanka mana bulshada ku nool galnya isqobsatay kureed wali ilaahay mana arday nin suurta geliyey ini mayla raayis amniga mana arday deegaan weynahan koor la kafaana koor mayla raayis ama lakalaano laka nagadi arday arday ya ilaahay nadeerti ka idan ma santa su'aal muhiim oo horta wal kasta oo maana arday meel diiran ama mayl rays meel dhax diiran ama meel sara diiran miska kooyaasa maanaha walwalba mayba sababnagaday maanaha reegamadaas meel roog ama maamul haaday ama laamo amniga oo shacab weynaha maanaha arday ku nool waliba haata iyo maanaha arday sababan ah marka shaqo badan iyo juhdi iyo dadaal badan iyo iskaashi markii una suubini kabacda ilaahay wali nin suurta geliyey ini mayl rays amniga deegaanka manaa ko maylaray boqolkiiba boqol lakafaano kor ama kolishallaayo kor nagada yaa ilaahaynin suurtageli bulshada ka nool deegaanka awdingle ee gobolka baaya wadaan dadaaliyo ka hormariyeen deegaanka iyo oonaasi isilgaangayo ondhisadeen qaybo shal duwan ee deegaanka